kulanay soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ee hiiraan islamarkaana ka dhacay gudaha wilaayada ayaa waxaa lagu xaliyey dhanka kalena heshiis lagu dhex dhigay saddex beelood oo walaalo ah kuwaasoo wada dega gobolka murunka u dhexeeyey saddexdan jufooyi ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacadde iyo saddex cumurow taasoo in muddaa soo jiitamaya ayaa wuxuu salka ku hayey kanaal biyoodka qodanagagarka deegaanka samatare ee hoostaga magaalada beledweyne waxayna ugu dambeyn beelahani ku heshiiyeen kanaalka laga dhiga mid caam ah oo muslimiinta ka dhexeeya kulunka beelahani lagu heshiisiinaya ayaa waxaa berber socotay dowla diini ah ooy odayaasha waxgaradka iyo nabadoonada beelaha ku qaateen duruus diini ah taasoo socotay muddo saddex maalmood ah gabagabadii waxaa halkaasi ka dhacday munaasabad ay soo xaadireen mas-uuliyiin nabadoono waxgarad iyo salaadiin kuwaasoo kelmaad kala duwan halkaasi ka jeediyey munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka saddexda beelood iyagoona goobta ka sheegay inay ku heshiiyeen kanaal biyoodka islamarkaana ay soo dhoweynayaan warka ka soo baxay wilaayada islaamiga ee hiiraan anigoo ah axmed maxamed xasan wadoonka beesha maamiyo waxaan caddaynaynaa insha allah annagoo ah saddex beelood ee isugu nimid walaayada booca waxaan heshiis ka gaaranay shaqaaqooyin soo socday muddo dheer ku saabsanaa kanaal biyood oo ku yaala roble yabar kanaalkaasi muddo shaqaaqadiisa soo socotay ayaa loo fadhiistay saddex maalmood ah iyadoo macaduruusna ay socotay oo mataqaana alxamdulilah waxbarasho iyo tawciyana ay ka socotay shaqaaqadaasna in lasoo afjaro oo si masaalaxa looga qaato loogu iskugu yimid kale maanta waxaa iskugu joognaa degmadii beledweyne walaayada islaamka kanaalkii bo waxaa iskugu nimaday roble yabar oo intii muddaaba rafaad ka jiray maanta waxay leeyahay maadiisa in lagu heshiiyey saddexdii beelood anoo matalayo cabdi cumar gacaney kana socda beesha xawaadla ka dhashay khaasatan tuurow kanaalkaas ayaa saddexdii beelood walaalaha maamiye walaalaha maadley annaga ayaa ninkii beeckuyo ninka kaleba naga dhexeeyey intii muddaa xoogaa waxaa naga gay shaqaaqo shaqaaqadii maanta inoo dhammaatay waa ku heshiina inuu kanaal saddexdaas beelood iyo wixii islaama u yimaada ka dhexeeyo magacayda waa ibraahim duura waxaan kuwan kulley adkaydaan kulley aan ku dhiibaa shaqaaqada ka dhacday kanaalkaas rooble yabar saddex beelood ayna isku qabteen markii intaas shaqaaqadaas ay ka dhacday muddo badanna asdhibkeeda soo socday hadda ilaahayna waafajiyey annaga iyo walaayadeenii sharaftale haddana daan iskugu imaanay saddexdii beelood macalka walaayo aan isku afgaranay ayna ku dhammaatay si nabadgelyo ah sidoo kale waxaa goobta ka hadlay gudi saddexda dhinac ah oo ay wilaayadu xil saartay kawarqabka kanaalka waxayna ka dhawaajeen si cadaalada kanaalka ugu biyasiinayaan saddexda beelood iyo guud ahaan cid kastaoo muslim ah oo ku dhaqan deegaanada kanaalka kaagdhow bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin aniga magaceyga waa cabdi axmed jeelle alxamdulilah waxaa noola doortay ay talkaana noo doorteen inaan keligaas cadaalad aan u noqonno inta islaam biyo ku cabiyey aan si cadaalad ah wax ku siino aan si cadaalad aan u maamulno oo haddoo alla ku idmaayo kanaa ixiga iyo kanaa ixiga ayaana jirin ilaahay dartiis aan u maamulno insha allahu saasaan diyaar u nahay kulankay wilaayada islaamiga iiraan ku xalisay khilaafka u dhexeeya jufooyinka ka kala tirsan beelaha xawaadle baadacada iyo saddex cumurow islamarkaana lagu heshiisiinaya ayaa waxa ugu dambeyntii laga soo saaray war murtiyaday ku xusan yihiin qaar ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey maamulada wilaayaadka islaamiga ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay ku guulaysteen xalinta khilaafaadka beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah iyagoona in badan sidan oo kale u xaliyeen beelo isdirdirsana muddo sannada ah halka maamulada shisheeyaha uu dalka ka dhisay iyo dowladda federaalk eeba ku dadaalaan sidii ay ku diriir lahaayeen beelahaasi